aan ku bilownay wasiirar ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka jawaabay eed xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay u soo jeediyeen madaxda ugu sarreysa dalka oo ku aadan in safar ay ugu ambabaxayeen magaalada kismaayo ay is-hortaageen mudanayaasha qaarkood ayaa kulankii ay lahaayeen shalay ku soo jeediyey in ajandayaasha golaha shacabka lagu daro mooshin ka dhan ah is-hortaag ay sheegeen in lagu sameeyey socdaalkooda kaasoo lagula xisaabtamayo hay-adaha ay qusayso kulankii shalay ee golaha shacabka waxaa hareeyey dood ku saabsan xildhibaano sheegay in safar laga hor istaagay kadib markii golaha ay hor keeneen mooshin ay ku dalbanayaan in madaxda ugu sarreysa dalka lagula xisaabtamo dhacdadaasi xildhibaan khaalid cumar oo sheegay inuu ka mid ahaa mudanayaashii laga hor istaagay safarkii ay ugu socdeen magaalada kismaayo ayaa golaha hor keenay soo jeedinta iyo eedda ay u jeediyeen xukuumadda federaalka ah
waxaan anigu ahaa labadii mid ka mid ahaa labadii xildhibaan ee u socday u dhoofaayey magaalada kismaayo mudane guddoomiye sida caadiga ah boodhi baski baan soo qaadannay wakhtigiina loogu talagalay diyaaradda inaan tagno laba sac ka hor baan tagnay markii diyaaraddu ay imaatay een rabnay inaan baxno ayaa aniga xildhibaan cabdishiis jira soo aanan soo istaagnay ee boodhi baskii aan tusnay ayaa qoladii diyaaradaha waxay dhaheen sistamka waad kuma jirtaan boodhi baskiina waan haysannaa marka arrintaasi waan qaadan weynay sababtoo ah wax oo aan islaahay ama dembi ahoon gallay xildhibaano soomaaliyeed baan nahay waan fahmi weynay boodhi baska anagii ma shaqaynaya saddexdiinaba sistamka waa laga saaray markaan ka soo noqonnay oo dhahnay yaanna haysta marka dambe waxaa la yidhi waxaa idin haysataan nisa idin haystaan dhahay taliyaha eloboorka ee nisa yarka dhallinyarada joogaan u tagnay wuuna si fiican buu noo qaabilay wuxuu yidhi mayahow arrintaa way jirtaa sistamkana waan idinka saaray sababa sababtaa idinka saarayna waa siduu nagu dhahay xafiiska ra-iisul wasaaraha laga soo wacay iyo xafiiska madaxweynaha yaa laga soo waxay marka amar iga sarreeyo weeye xildhibaanada xildhibaanadaidaa tihiin waan ka xumahay dhibka idinku dhacay laakiin amar iga sarreeyaa imaaday marka horta waxa saasaa nagu dhacday borogaraamkii iyo hawshii aan u soconnayna sidaasu culays nagu fulay waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajandaha in wax la yska weydiiyo kutumashada qodobada dastuurka iyo xasaanadda xildhibaanada wasiirka beeraha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi maareeye oo ka mid ah golaha shacabka ayaa xukuumadda uu ka tirsan yahay ka fogeeyey eedda loo jeediyey ee ah in xildhibaano safar laga hor istaagay wuxuu sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen dhacdada oo aysan jirin cid amar ku bixisay in xildhibaanada la xayiro isagoo caddeeyey mowqifka xukuumadda federaalk ee ku aadan ilaalinta xasaanadda xildhibaanka
ee ku saabsan xasaanadda iyo dhaqdhaqaaqa xildhibaanadu waa sidii aanu ugu codayna annagoo wasiirro soddon ka badan halkan joogna waxaan aaminsannahay sidaa sharcigu qabo inay xor yihiin xasaanad wataan dhaqdhaqaaqi karaan safri karaan mowqifka xukuumaddu waxa weeye in xildhibaanadu xor yihiin dhaqdhaqaaqooda iyo xasaanaddooda oo la dhowro iyada oo haddii meelaha qaarkood duruufta aan ku jirnay argagixisada awgeed dee la hubinayo wax iyagana laga rabo inay mas-uuliyad muujinayo dulqaad marka xildhibaanadu dhaqdhaqaaqooda waa u fasaxan yihiin haddii wax khaladaad ku dhaceen mararka qaarkood maamul kasta khaladaad uu ka dhacaa ama meel kastoo maamul ka socdo khaladaad uu dhici karaa in loo dulqaato ayaa loo baahanya arrinta labada xildhibaan ee u dambaysay markii la maqlay xukuumaddu waxay wacday u yeedhay wasiirka amniga oo safar ka yimid isla maalintaas sidaan filayo ka yimid libiya ra-iisul wasaare wuxuu yidhi soo baan arrintaas xildhibaanada ku dhacday siday ku dhacday soo baan wasiirku markuu soo noqday ee war bixinayey baan ogaa baadhitaankii wasiirku soo sameeyey ee ra-iisul wasaaraha ugu warbixiyey wuxuu ahaa cid celisay xildhibaanadaas oo amar ku bixisay inaanay jirin
wasiirka deegaanka ee soomaaliya bashiir maxamed jaamac goobe ayaa isagana sheegay in baaritaan lagu sameeyo dhacdada oo haddii cid ay ku caddaato in xildhibaanada oo safar ahaa si sharci darro ah ay sortaag ugu sameeyeen socdaalkooda tallaabada ku habboon laga qaado siduu yidhi
xildhibaanadu waxaa noo sheegeen in la celiyey ayaga oo muxuu ahaa ba- boarding bos- baaskooda goostay safar kusoo talagalay airbortka dhexdiisa laga celiyey intaasay noo sheegeen warka horena taasuu nagu soo gaaray laakiin warka la leeyahay waxa waaye kuma jirin dadka maalintaas dhoofaaya oo kuma aan kawa- kama muuqan warqadda muxuu ahaa een manifestada oo kuma jirin safarka arrintaas waxay u baantay marka caddayn hadday caddaato in ay xildhibaanadaasu safriyeen oo goosteen oo meesha tageen oo si sharci daraa lagu celiyey waxay u baahan tahay tallaabada ku habboon dowladda inay ka qaado baarlamaankuna ka qaado dib dambana aysan u dhicin waxaan codsanayaa in si cad arrintaas loo baaro baaritaan dhabana lagu sameeyo guddina loo magacaabo lana xaqiijiyo xaqiiqada runta hor jirta
lama oga in mudanayaasha golaha shacabka ay sii wadi doonaan doodaha ku aadan mooshinka la xiriira safar kaxayrista xildhibaanada maalmaha soo socda iyo sidoo kale inta uu furan yahay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka oo lagu wado in lagu gorfeeyo arrimo badan oo waaweyn